gaadiidleyda magaalada kismaayo webay oo ha dhawaayeen hirgelinta astaamo hogow noocyada shalduban ee baawurta si lunkubaaqsada shilalku kudhow magaalada mararka qaar taaseyti oo iyo hirgelintii iskulahayti dowlada hoose ee kismaayo taliska taraafikada kismaayo sheegay in hirgelinta seyti iyo kudambeyti kureed markiyo aragan inay lambaahanya sida lanyaraay lahay shalalka kudhow wadooyinka kureed dhismo iyo ballaarin laga suubiyo jidadka gaadiidleyda ayaa weybayo sheegana iniyo ha dhawaayeen dhismo jidadka iyo saasaatow hirgelinta astaamo hogow baawurta waynayo sheegana iniyo xooji doonan wada shaqayn tilaamo amniga iyo iyo alxamdulilah rabbil caalamiin ilah waan umahadinayna maarata horumarka weyn ee uu gobolka gaaray xagga wadooyinka maarata alxamdulilah rabbil caalamiin wadooyin fara badan baa la dhisay wadooyinkaa fara badan ee la dhisay waa ku mahadinaynaa hay-addii mataqaanaa fangareyse iyo maamulka jubbalandba maarata saasoo kale waxaan ugu mahadinaynaa qaabka mataqaana sistamkan cusub ay sameeyeen ee ranaboodyada ah shacabkan waxaan kula talinayaa inay dad caabud noqon oo alla caabud noqdaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha horumarka ka jira magaalada kismaayo kismaayo waxaan u taagnayn oole hal laami oo weliba jajaban oo dhex mara aan wax calaamad iyo wax nidaam dowladeeda uusan ka muuqanin maantana shaqsi kasta oo reer jubbaland a uu ogyahay halka ay maraysay iyo sidaa ay tahay waa arrin aan ku faraxsannahay oon aad u soo dhoweynayno horumarkan iskamana imaanino horumarkani nidaam iyo wuxuu ku yimaaday iyo dadaal laga dadaalay ayuu ku yimaaday maamulka waan ku bogaadinaynaa waxaan ugu bogaadinaynaa maanta nidaamka jira inuu hirgeliyey magaaladii kismaayo ahaydoo wada laami noqotay oo dhalo laga dhigay waxaa kale oo jira kismaayo maanta heerka ay marayso intay ahayn jirtay iyo inta ay tahay waa afar jibaar baan dhihi karnaa ama shan jibaar oo aad ayay u horumartay guryihii wada gaagaabnaa ee buushashkaa way isbedeleen waxaa laga yaabaa shalay meeshii aad taqaanay eed mari jirtay maanta haddaad marto inaad dabaqyo dhaadheer oo aadan horey uga arki jirin aad ugu timaaddo wadooyinkii rafka ahaa ee meel laysku dabamara aan la heli jirin maanta inay tahay nooca ay tahay ruux walba uu ka dheragsan yahay nin tagsiila baan ahay maanta waa ku faraxsannaha alxamdulilahi waddo baa noola sameeyey iyo meesha gaariyaasha oo kala wareegsanayeen ilaahay waa ku mahadin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin jubbaland way noo shaqaysay xumaan kama qabno ilaah ha noo siyaadiyey insha allah gaadiidleyda ayaa weyba dowlada hoose ee kismaayo kuwa ay geliyaytay inio isticmaalaan waana ka dhagaman calaamado hogow baabuurta ee likidhaji hareero wadooyinka